waxaa weerar soo qaaday erada ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed uu ku xariirsan yahay oo ciidamada gafuur culuska kenya ay hubka dhigista ku sameeyeen niman laba gaadi baabuurka noohada loo yaqaano minid bashaa wata oo maleeshiyaad beeleedka kadibna ay ku dayeen inay asarta qayb ka mida afrubtaan oo xoog ku kaxaystaan halkaa gacan ka hadal baa ka dhacay ma garta waa gartay dabadeeto gacan ka hadalkii halkaa ka dhacay nimankii soo duulay ee maleeshiyaadka ahaa labadii gaadiay wateen mid bay ka carareen midna way baxsadeen oo muraayadaha ayaa ka jajabay labadii asari oo inay xoogga ku qaataan ay rabeenna waa laga dhigay kadib magaaladay tageen gaadiidka technikada loo yaqaano oo qoryaha ay saaran yihiin bay halkaa ka soo qaateen iyagoo kooxa oo rabo inay askarta xeradeeda ku xasuuqaan ayaa waxaa dhexda u istaagay meesha loo yaqaano dhagax jab ciidamo ethoobiyaana oo lagu soo bedelay ciidamada siralion oo kuwan amisomka kamid ah eganaya ninkaasa yii ka laabsamay sidaasay wax u dhaheen waa gartay marka wax khasaaraha soo gaaray ciidankii dawladda iyo kuwii kale maadaama meesha ay wax un ka dhahaan shaksi dhaawacmay waa jiraa laakiin wax dhimashaa ma jiraan hal shaki oo dhaawaca waa jira oo maleeshiyaadka xagga ahaa waa jiraan kulley laakiin wax kaa oo hadda dhacay midaas waa gartay ciidamadu ku sugan magaalada duleedkeeda kismaayo maxaa loogu soo duulaa laisleeyahy waa tii hore uun yacnaha wax sadar muuqda su-aal ka dhan ciidankani ogost soddonkeedii labada kun afar iyo tobanka sana tegey ayay meesha kusoo xeroodeen si nabadgelya sidii adahobay kusoo xeroodeen hogaamiyihii golaha midnimada iyo nabadeynta soomaaliyeed bare aadan jiraa hogaaminayay madaxdoodiina muqdishaa la geeyey iyagana ciidamada gafuur culusta intii lagu gadaamay baa hubkii si xooga looga dhigay arasirigaabay hilaan ku xariisan yihiin askar iyo magaalada ka aado oo xaaskiisi inuu soo booqdo damcana dee waa kuwii horay loo leynayay marka qoladan gafaarasada maleeshiyaadkan beeleedka magaalada haysta oo ciidamada gafuur culus ay meesha ku barbaxiyaan dee dhaqankoodaba weli taa unba wax kale mayna samaynaynin iyagoo ku taargedgedsanayahay magaca dawladda dee waddankan waad ukixiin haykal dawladeed huwan ama sheegtana lama ogola fotan maayana ciidamo gafuur culusa haysta marka macnaha jiro waa un intaa nin qabiil loo gadgaraysa oo shacabkana qabiilnimaa loo laayo ad ogta haween iyo ciyaal baa lagu leeya ganacsalaadiin ciyaal dhaqameed askartana magaca dawladda ay huwan yihiin oo sheeganayaan baa loo laynaya waa un intaa wax kale kama jiraan